tartan ciyaareedkan oo ka furmay garoonka ciyaaraha ee degmada beledhaawo oo ay ku qeyb galahayaan labaatiran koox oo heerka koowaade iyo weliba isku kaaladahaya wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha jubbaland iyo wasaaradda walbarashada jubbaland kulanka koowaad ee furitaanka tartanka iyo weliba uuse dhex mariyay kooxooyinka hola iyo hananley oo ku shaltarsan kooxaha ah heerka koowaad ee degmada beledhaawo kulanka lamadan kooxood ee weliba uuse ka dhammaaday xaliya biro iyo guule ka deertii kooxda hananley degmada beledhaawo ee gobolka geda isku-duwaha wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha degmada beledhaawo iyo madaga walbarashada degmada beledhaawo oo gobro ku haya furitaan kulankeena ku hadalay labada tiim ee maanta nasiib u yeelatay tartanka in lagu daafuro tartankan wuxuu la magac baxay kulmiye tournament mise kulmiye zone kulmiye maahan magaca qof kulmiye waxaan u tiragalnay waxa waaye wuxuu kulansiiyey kooxyaal badan oo heerka koowaad ee degmada beledhaawo oo in muddo aan wada dheelin marka tartankan waxaan kala dul aan maxay ahayd laga fahmi karaa markii iida ah magaca kulmiya in uu maxay ahayd isku soo dhoweeyey tiimkaas muddo wada dheelin waxaa nasiib u yeelad galabta inay daha furaan labadaas kulanka tartanka holac oo tiim maxay ahayd degmada beledxaaw ka mid ah iyo xalaley oo tiim degmada beledxaaw ka mid ah waxaan garbahayga taagan u mahad celinaya mas-uuliyiinta nagala soo nagala soo qayb gashay tartankan gudoomiyada sportska gobolka ugu horeeya gudowaha degmada degmada beledxaawo legend salaan caddow oo maxay ahayd runtii sagan qorbojoog ah oo maanta aad ugu mahad celinaya inuu la soo qayb gala tartankan waxaa kaloo meesha nala jooga walaalkeena farxaan oo ah marna mas-uulkii maxay ahayde madaxa waxbarashada degmada ah tartankan asaga taabigelinaayo oo runtii dhallinyarada ku dhiiragelinaayo inay entertainment ku sameeyaan oo ay ku madadaalaan waxaan aad ugu mahad celinaynaa maxay ahayde farxaan oo tartankan noo dhigay taarikhdan xusin doonta insha allah waxaan rajaynaya insha allah dhallinyarada kale oo degmadana insha allah iyakan inay sas dhallinyarada u garab istaagaan oo madadaaliya entertainment u sameeyaan
aniga oo ah guddoomiyaha her gobolka waxaan mar walba garab taaganahay meel walba oo mataqaanaa baasaya banooni dhinac walba ha noqdo inaan tago dhallinyarada goobahooda ku booqdo u daahfuro dhiirigeliyo waana meeshii aan u qaaday inaan maaragta dhallinyarada horumarkooda goob walbo iyo meel walba banooni ku baasanayaan inaan goobjoog ka ahaado oon la ogaado waxay dhiganayaan aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa dhallinyarada nagu casuumtay guddigii nagu casuumay tartankan kulmiye guddigooda iyo dhammaan kabtanada koojajka waa ugu mahad celinaya waxaana leenahay liig waa noo daahfuran yahay waxaan rajeynayaa insha allah si nabadda inuu ku dhammaado si wanaagsan uu hadda ku bilaabanaya si nabadna dhammaada insha